waxaad naqligaas ka goobaysaa haddii ilaahay ku ogolaado kitaabka lagu magacaabo khaliijulcarabi oo amiin saciid ou leeyahy sidoo kale waxaa ku sugan kitaabkan la yidhaahdo amiin saciid ou leeyaho khaliijulcarabi oraah sii socoto qisadii ku saabsan wuxuu yidhi kokis baa wuxuu yidhi birsi kokis heshiiskan daarayn kolkii aan iskugu nimid waxay ahayd markii ii koowaad oo aan la kulmo ninka la yidhaahdo cabdulcasiis ali sacuud waan la yaabay malihii aan ka malaysanayeyna hoos uma uusan dhicin asna malahu iga malaynayo hoos uma uusan dhicin markaan saa ku idhi cabdulcasiis ayaan haddana waxaan ugu celiyo buu yidhi cabdulcasiis ina laka shaksiyatan qawiya yaa cabdalcasiis ala sacuud cabdulcasiis wuxuu ugu soo celiye buu yidhi antum aladiina kawantum li haadihi shaksiya adinka ayaad waxaad ii samayseen shaksiyaddan wa haada aljaah iyo jaaha walowlaa birdaaniya alcudmaa lam yakun axadu yacrifu ana hunaaka shay-an ismuhu cabdulcasiis ala sacuud haddii ingiriiska weyn la la-yahay ma jiri lahayn inuu qofu fahmo inuu jiro waxa la yidhaahdo cabdulcasiis ali sacuud markaaba wuxuan idhi buu yidhi kokis fa laqabuka cinda baritaniya alcudmaa suldaanu najdi waalaxsaa waalqatiif waljubayl naanaysta aad ku leedahay britaniya agteeda waa suldaankii najdi axsaa qatiif jubayl kadibna waxaan kaa yeeli doonaa markaad casiir iyo imaarooyinka gobol aada la wareegto oo aada noqon doontaa boqorka mamlakada carabiyada sacuudiyada markaabay noqonaysaa boqortooyadaaduna almamlakatu alcarabiyatu sacuudiya cabdulcasiis muxuu ku jawaabay allaahu yuqadirunaa calaa khidmatikum allaahu yuqadirunaa calaa khidmati baritaniya ilaahay hana awoodsiiyo khidmadiinna adeegiinna ingiriisiyo ingiriisow adeegiinna allahna awoodsiiyo kookisow la hadlayaa wuu ku celiyo wuxuu yidhi allaahu yuqadirunaa calaa khidmati baritaniya ilaahey hana awoodsiiyo hana karsiiyo baritaniya ingiriiska adeegidiisa allahna awoodsiiyo waxaad garanaysaa wahaabiyada haddii la yidhaha nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam alcadiim aljaliil haddii la yidhaha waa la yaabayaan waxay leeyihiin shirki ingiriiskii gaaladii ahaydna waxay leeyihiin alcudmaa alcadiim iyo adeegiina allahna waafajiya ayay leeyihin wuxuu yidhi ninka lagu magacaabo john feleby isagoo sii wata hadalkiisii hore uu ka sheekeynayey wuxuu yidhi markii shirkii dhammaaday kadib ayaa cabdulcasiis wuxuu u dhiibay ninka lagu magacaabo john birsi kokis ayaa cabdulcasiis wuxuu u dhiibay konton kun oo geniga istarliinka oo shahrawi ah waxaad hadalkan ka daydaa kitaabka lagu magacaabo taariikhu ali sacuud oo uu leeyahay naasiru saciid john feleby ayaa meel kale wuxuu ku leeyahay hadal laga soo guurinayo natiijadii camaliga ahayd oo ka timid waxay ahayd xiriiradii cabdulcasiis lala sameeyey in cabdulcasiis la siiyey lacag gaarayso konton kun oo geniga starliinka oo shaarlowe waxaana loo siiyey waa kaalmeyn loo kaalmeynayo isla goobtiina waxaa lagula wareejiyey afar madfac oo madaaficda darandooriga sida udh sida darandooriga u dhacdaa iyo saddex kun oo qori waa halaathata aalaaf bunduqiya saddex kun oo qori sidoo kale waxaa la siiyey wa miqdaarin kaafin min adakhiira qadar ku filan kayd ahaan waxaad ka fiiridaa warkaas kitaabka lagu magacaabo shibhu ljaziira fii cahdi lmalik cabdulcasiis safxada laba boqol siddeetan iyo toddoba heshiisyada ay gaalada wahabyadu la galeen waxaa ka mid a itifaaqa lagu magacaabo itifaaqu balfuur itifaaqan wuxuu ahaa ingiriiska iyo wahabyada ayaa waxay la galeen yahuudda ayay la galeen si wada jira waxayna ka gateen dhulkii barakeysnaa oo falastiin oo muqadaska ahaa ingiriiska waxaa u matelaya heshiiska nin la yidhaha balfuur balfuur ayaana idaacadaha ka daayey balfuurna wuxuu ahaa wasiirkii arrimihii debadda ayuu ahaa ee ingiriiska ee xilliga heshiiskiina waxaa lagu magac daylay balfuur john feleby isagoo ka hadlaya cabdulcasiis inuusan ingiriiska ku khilaafi karin dhulkaas in yahuudda lagu wareejiyo oo wuxuu ku tilmaamay kitaabkiisa la yidhi arbaciina caaman fi lbaxriya mushkilada falastiin wuxuu yidhi cabdulcasiis iyo dhammaan ahlu sacuud oo dhan ulama isa muuqan inay culus tahay mushkilada falastiin ulama isa muuqan inay dhan tahay inay xitaa xiriirada ingiriiska iyo maraykanka ay la leeyihiin inay khatar geliyaan inay intaas dhan tahay iyadu ma aysan ula muuqan john feliby isagoo sii wato wuxuu leeyahay mustaqbalka falastiin wuxuu ahaa dhammaantii cabdulcasiis ali sacuud ayaa leh ayuu leeyahy arbaciina caaman fi lbaxriya ayuu ku leeyahy mustaqbalka al wa kaana mustaqbalu falastiin kulluhu binisbati licabdilcasiis ali sacuud wa ali sacuud kulluhum amaron min sha'ni baridaniya asidiiqa alcasiiza almuntadiba wuxuu leeyahay mustaqbalka falastiin markii loo nisbeeyay cabdulcasiis ali sacuud iyo dhammaan ali sacuud oo dhan wuxuu ahaa amar oo ka yimid baridaniya oo la ah saaxiibka hoose oo aad u qaaliga ah cabdulcasiis la ah cabdulcasiisna waxaa saarnaa inuu adeeco baridaniya walahaa an tatasarafa kamaa shaa ingiriisku siday rabto baridaniya inay u tasarufto ayay lahaad wa calaa cabdilcasiis alsamcu waataaca cabdulcasiisna waxaa korkiisa ahaa in ou maqlo oo uu adeeco ingiriiska qorshihiisa isagoo sii wato wuxuu yidhi wa kaana min asaasi alitifaaq liinshaai alwujuudi asacuudiy waxaa loo aas-aasay oo loo amaamuday jiritaanka sacuudigaaba wuxuu ahaa in la helo oo ay noqoto an taquuma siyaasatu ahli sacuud calaa an laa tataxamala almeliku cabdulcasiis wa duriyatuhu min bacdihi bishaklin min alashkaal waxaa loo aas-aasay sacuudiga waxay ahaayeen in aysan u banbixinin cabdulcasiis iyo caruurtiisu hal nuuc oo maaragtay shakl un ashkaasha ka mid a qaab un qaababka ka mid ah dida almasaalixi albaridaniya waalamrikiya waalyahuudiya fi lbilaadi alatii tuxakimuhaa baridaniya ow taxta intidaabiha ow nufuudihaa wa minhaa falastiin wuxuu leeyahay cabdulcasiis waxaa ingiriisku u sameeyaaba wuxuu ahaa inuusan u banbixinin ujeedooyinka ingiriisku uu ka leeyahay jasiiradda uu ka leeyahay ujeedooyinka ingiriisku ah caalamka ka leeyahay oo dhan inuusan u banbixin ujeedooyinka ingiriisku lahaana waxaa ka mid a falastiin kitaabka la yidhaha arbaciina caaman fi lbaxriya oo john falaby uu leeyahay ayaa warkaas ka fiirinaysaa saaxiibkii cabdilcasiis ali sacuud waxaan markaan soo qaadanaynaa haddii ilaahay idmo wahaabiyadu maadaama weligood ay sidaas gaalada camiil uga hayeen maxamed bin cabdilwahaab laga soo bilaabo ilaa xilligan mashaa'ikhdoodii ahayd sidaasay gaalada ugu shaqaynaysa ayaa nidhi waxaan soo qaadanaynaa mashaa'iikhdooda hadda xilligan zabankan mashaaikhdooda ayay sida yuhuudda isku ahaayeen waxaan soo qaadanaynaa ninka lagu magacaabo ibnulbaas ibnulbaas wuxuu ahaa muftiga sacuudi arabiya ayuu ahaa wuxuu baneeyey samad sanadkan hadda sabankan hadda la joogo zabankan waa xilliga hadda uu noolaa shan sano ku dhowaad uu dhintay in ay bannaan tahay in lala heshiiyey yuhuudda falastiin haysata qeyd shardi la-aan haddana wuxuu yidhi arrintaas ayadaa kitaabka iyo sunnada ayay waafaqaysaa heshiis in lala galo yuhuudda falastiin haysata wax la shardiyana aysan ku xirnayn in lala heshiiyo wax shardiya oo ay ku xihan tahay heshiiska lala heshiinaya ma jiro sida yuhuudu ay rabto oo go-aanka ay soo saarato ayaa lagula heshiinaya waa bannaanta yidhi arrinta ayada warkaas cabdulcasiis binu baas waxaa ka faahiyey oo ka baahiyey wargeysyada caalamka kuwa la iska maqlayo kuwa la iska arko kuwa la akriyo intaba iftuhu markuu ka soo baxay maktabka cabdulcasiis ali sacuud kadib ayayna baahiyeen jariirado badan ayaana qoray waxaa ka mid a jariirada lagu magacaabay nidaa-ul wadan ee reer lubnaan cadadkeeda lix boqol afartan iyo afar jariirada lagu magacaabo ayana addiyaar ayaa qortay ee reer lubnaan cadadkeeda laba kun laba boqol toddobaatan iyo lix taariikhda ay qorto waxay ahayd khamiis labaatan iyo labadii bishii toban iyo labaad sagaashan iyo afartii sagaashan iyo afartii bishii labiyo tobanaad labaatan iyo labadeedii waxaa kaloo wax ka qortay jariirada lagu magacaabo almuslimuun hadalkan markuu cabdulcasiis ali sacuud ka soo baxay waxaa ku farxay wasiirka arrimaha dibadda ee yuhuudda ee xilligaa ee lagu magacaabi jiray samcuun bayriis lagu magacaabi jiray waa hadlay idaacadaha ayuu ka hadlo wuxuu ugu wuxuu yidhi waxaan ugu baaqayaa carabta iyo muslimiinta oo dhan waxaan ugu baaqayaa iftahaas cabdulcasiis inay qaataan oo isaga ay daba galaan waxaa iyadana qoray oo xitaa warkan samcuun bayriis qoray wargeysyo badan waxaa ka mid a jariiradda lagu magacaabo asafiir ee ayana reer lubnaan cadda taariikhda sagaashan iyo afartii bishii labayo tobanaad laba kun iyo bishii labayo tobanaad labaatan iyo saddexdeedii sidoo kale waxaa qortay jariiradda lagu magacaabo atelgaraaf oo reer australia cadadkeeda laba kun toddoba boqol konton iyo afar ayay ku qortay waxaa ka mid a mashaa'ikhda wahaabiyada oo aan leenahay see yuhuudda ku ahaayeen ninka lagu magacaabo moxamed naasirudiin ilalbani wahaabiyadu waxay u taqaanaa naasirudiin ilalbani bal inuu markii diin u hiiliyey iyo inuu diinka dumiyey ayaad ka gara doontaa isaga yuhuuddu siday isku ahaayeen wuxuu ahaa madaxa wahaabiyada ee urdun wuxuu ku baaqay falastiin in dadka laga raro waajibna ay tahay inay ka qaxaan dadka falastiin jooga falastiin oo ay ka tagaan qofkii ku baaqi noqdana inuu gaaloobayo diinta islaamka oo ka baxayo awal markii hore dhulka waxaa gatay wahaabiyo dadkii ku madax adeygay oo dhulkii sii joogayna waxay rabaan inay waddo sharci ay oga dhigayaan ay usoo maraan jariirado fara badan ayaana warkan ka qoray sidoo kale intaana jariiradaha u gudbin wuxuu ku dhawaaqay oo ku baaqay dadka falastiiniyiinta oo muslimiinta oo meesha degan ee kacdoonka yuhuudda kasoo horjeeda samaynaya inay gaalo yihiin ayna khasaareen wuxuu yidhi arrintan sunnada nebi maxamed waaye sala allahu caleyhi wasalam jariirado badan ayaa wax ka qoray waxaa ka mid a jariiradda lagu magacaabo alliwa alliwa ee ree urdun taariikhda ay qortay waxay ahayd sagaashan iyo saddexdii toddobadii bishii toddobaad ayay qortay safxada boqol lixdan iyo toddoba ayay ku qortay boqol lixdan iyo toddobo safxada ah ayaa laga fiirinayaa sidoo kale waxaa qoray warkan fataawiga albani oo uu kulmiyey cusha cukaasha cabdulmanaan dabcada maktabatu turaad safxada toban iyo toddoba ayaa laga fiirinaya mashaa'ikhda wahaabiyada siday isku ahaayeen yuhuudda iyo iyagu si la koobi karo ama la sifay karo ama la dareemi karo xitaa loo gara karo wax fudud inay ahayd ma ahan ilaa waxay ugu hiilinayeen fatwada oo diinta islaamka ku ah rukni weyn ayay ugu hiilinayeen oo daa'iman ku qoran kitaabtoodii ma ahayn keliya kuwa joogay sacuudi arabiya kuwa joogay oo keliya maahayn mashaa'ikhda wahaabiyada iyaguna yuhuudda ku lahaa xiriirka zaa'idka ah waxaan hore u tilmaanay hadday akhwaan muslimiin yihiin iyo hadday tabliiq yihiin hadday al-itixaad yihiin tutol inay wahaabiye yihiin xisbiga akhwaan muslimiinka raggii hoggaankiisa ka mid ahaa ee sayid saabiq oo kale qardaawi oo kale ayaan soo qaadanaynaa ayaga iyo yuhuuddu siday isku ahaayeen sayid saabiq iyo yuhuuddu siday isku ahaayeen ninkaa lagu magacaabo sayid saabiq wuxuu ku qoray kitaabkiisa oo ku magacaabay fikhu sunna juska labaad dabcada sideedaad oo daarulkutaab alcarabiya ee la daabacay kun sagaal boqol siddeetan iyo toddoba bayruud safxada uu ku qoray waa maxay waa juska labaad safxada sagaashan iyo lix wuxuu yidhi isagoo ka hadlaya gabadha kitaabiyadda ah oo gaasha ah ee gabadha muslimadda wa ama alkitaabiya fa laysa baynaha wa bayna almu'mina kabiiru mubaayana gabadha kitaabiyadda ah iyo gabadha mu'minadda ah wax weyn uma dhexeeyaan maxaa yeelay islaanta kitaabiyada ah waxay rumaynaysaa ilaahayga khaaliqa ah wayna caabudaysaa ambiyadana waa ay rumaynaysaa wuxuu ka dhigayaa islaantii kitaabiyada aheed inay la siman tahay dadkii islaamka ahaa arrintaasna waxay ugu soo duurgelayaan dadka ayaga soo dirsadoo mustashriqiinta ahaa inay ka dhaadhiciyaan in ay xitaa dadki islaamka ahaa ayaga ay kusoo xirayaan hadalkan wuxuu khilaafsan yahay ilaahay qur-aankiisii qul yaa ahla alkitaabi lima takfuruuna biaayaati illaah wuxuu yidhi ilaahay rumeeyeen ambiyadana waa rumeeyeen ahlu kitaabka markii laga hadlaaya maxaa la yidhi ahlu kitaabow maxaad ilaahay ugu gaaloobayda sidoo kale waxaa ku qoran fiqhu sunno kitaabka uu ku magacaabay safxada shan boqol afartan iyo afar walaqad walihaadaa qarara alislaamu almusaawaata bayna adimiyiina waalmuslimiina falahum maa limuslimiina wa calayhim maa calayhim wa kafala lahum xuriyatahum uddiiniya wuxuu ka hadlaayey gaaladii ayuu wuxuu rabaa islaamkii inuu haddana kala mid dhigo wuxuu yidhi islaamku wuxuu simay musaawaad oo ayaa eg dimiga dadka gaalka dimiga iyo muslimku waa eg yihiin si taama ayay u eg yihiin allahu akbar falahum maa lilmuslimiin muslimiintu waxay leeyihiinoo xaqo oo dhan ayay dimiyaalku yeelanayaan jisyaa laga qaadayey muslimiinta ma jisyaa laga qaadaya wa calayhi maa cala lmuslimiin wa calayhi maa calayh muslimiinta ayaga korkooda waxa ah wixii muslimiinta korkooda muslimiintii ma jisyaa laga qaadaya madaxa inta foororiyaan markaas kadib inay jisyada bixiyaana laga rabay marag gooniya inay qaataana laga rabay ma sidii oo kalea muslimiintu dhar guri dheer inaysan islaamka kakor dhisana la diidayay waxaa la diidayay daabad wanaagsan inaysa qaadan oo gaari wanaagsan islaamka isa ku dhex qaadan wixii oo dhan inta soo ag maray wuxuu yidhi muslimiintay la siman yihiin muslimiinta wixii lagu leeyahay lagu leeyahay muslimiintu waxay leedahana waa leeyihin xuriyo diinkoodana xor taama ay xuriyo taama ayay u leeyihiin xuriyo taama diintooda uma yeelanayaan markay islaamka dhex joogaan xuriyo taama uma yeelanayaan sidoo kale waxaa ku qoran faqisunna fa safxada bal min xaqi zawjati lmuslim alyahuudiya an tadhaba ila lmacbad walaa xaqa lisawjiha fii manciha min dalik wuxuu leeyahay ninku hadduu naa kitaabiyada soo guursado waxay leedahay inay inta iska tagto ay adda meeshii kirishtaanka oo macbadka oo hadday rabaan ay iska soo tumanayeen haddana ninka iyada qaba awood umale ayuu leeyahay sharciyan inuu ka reebo oo u diido uu yidhaha ka joog wuxuu sima dadka islaamka ahaa iyo gaaladii waxayna ku beenoobaysaa arrintaasi oo beeninaysaa qur-aankii kariimkaa alla muxuu yidhi afa najcalu lmuslimiina kalmujrimiin maa lakum kayfa taxkumuun muslimiintiima waxaan ka yeelaynaa mujrimiintii oo kale maxaa inii sugnaaday sideed wax u xukminaysaan xukunkiinaa xumaaday suurat lqalam waxaad soo qaadanaa markaan daaciga ururkan wahaabiyada ka tirsan ee akhwaan muslimiinka ee lagu magacaabo qardaawi iyo yahuuddu siday isku ahaayeen qardaawi wuxuu ku yidhi kitaabkiisa la yidhaha alxalaal walxaraam fi lislaam dabcada lagu magacaabo almaktab lislaami safxada boqol toddobaatan iyo afar falmar'atu lkitaabiya taciishu fii kanafi rajulin muslimin yaxtarimu asla diiniha wa kitaabiha wa nebiyiha bal laa yataxaqaqu iimaanuhu ilaa bidalik gabadha wuxuu yidhi kitaabiyadda ah waxay ku noolaanaysaa qof muslima dhinaciis nin muslima dhinaciis asturkiis oo haddana diinteedii ixtiraamaya waa diintii kirishtaanka eday waa diintii yahuudda waa inuu ixtiraamaa ayuu yidhi katoligi nebigeedii ayuu ixtiraamaya nebiga ay lahaayeen nebi maxamed ba weeye sala allahu calayhi wasalam markii nebi lasoo diray maxamed miyaaba nebi kale la ogolaay sala allahu calayhi wasalam bal wuxuu yidhi laa yataxaqaqu iimaanuhu ilaa bidalik inuu saas sameeyo mahana si kaleba ku xaqiiqoobima ayuu yidhi iimaankiisu waxaa ku qoran majalada la yidhaahdo majalatu lmujtamac cadadkeeda malyan iyo laba boqol soddon iyo saddex taariikhda sagaashan iyo toddobadii bishii koobaad toddobadeedii safxada toban iyo toddobo hadalkan ayaa ku qoran yaquulu yuusufu lqardaawi inahu yafhamu qasda alfaylasuuf ruwayjihi jaruudi wa yu-ayiduhu fi ana xarbanaa maca alyahuudi laysad xarban diiniya bimacnaa inahaad laysad min ajli alcaqiida nin gaala oo faylasuufa oo jaaruudi ah oo dhaleeceynaya dadka islaamka ah ee ka dagaalamaya falastiin ayuu soo qaato wuxuu yidhi waan fahmayaa hadalkiisa waana taageerayaa waxaan ku taageerayaa dagaalka inaku aan yahuud la dagaalamayno dagaal diineed ma ahan laysad xarban diiniya bimacnaa annahaa laysat min ajli alcaqiida caqiidada darteed ma ahan ayuu leeyahay qardaawi isagoo sii wata ayuu wuxuu leeyahay fa naxnu nuxaaribu alyahuud liannahum istacmaruu arda falastiin yahuudda waa la dagaalamaynaa waxaanu la dagaalamaynana waxay tahay waxay gumaysteen dhulkii falastiin laa likownihim yahuud inay yahuud yihiin oo dhan oo keliya ula dagaalami mee ula dagaalami mayno falyahuudiyatu diinun samaawiya yactarifu bihi lislaamu yahuudnimada waa diin oo cirkaba ka yimid oo dadka islaamka ahi ay qiran yihiin allahu akbar ilaahay muxuu yidhi ina addiina cinda allahi alislaam diinka waxaa loo yaqaano waa maxay ilaahay agtiisa waa islaamka diinka ilaahay agtiisa waa islaam yahuudnimadoodu intaas keliya kuma aysa sinayna waxay gaarsiisneed qaradaawi iyo raggiisaan wahaabiyadaahi oo ka tirsan ururkan acdaaul acdaada ka ah ururkan akhwaan muslimiinka acdaada ka ah ama xarakada al-islaaxa majmac al-islaax waxaad rabta ilaah inay xitaa waxyaalahay gaaladu isticmaali jirtay oo islaamka goonidaga ahe doofaarkii oo kale in uu bannaan yahay in la kala gato doofaarkii iyo khamradoodii gadashadoodii inay bannaan tahay ayay jawaabeen qardaawi iyo jamaacadiisa al-akhwaan muslimiin si kastaba ha ahaato waxaa kaaga caddaanaya hadalkan sida ay isku shabahayaan wahaabiyada kuwooda dambe iyo kuwoodii hore iyo kuwooda dhexe intaba dhanka xiriirka yahuudda boqortooyadooyinkooda kale hoggaanka dhanka dowladnimadooda ninkii hadda ugu dambeeyo ninkan hadda haysta ka horreeyey ee haddeertaan dhintay boqor fahad oo kale sida uu gaalada ku ah haddaan laba nuqda keliya ka soo qaadanno taas hadda qof walbaaba garanayee wuxuu siiyey gumaystihii ruushka ee soo weeraray dhulkii afghanistan ee muslimiintu ay dheganeed sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo kowgii wuxuu siiyey ninka lagu magacaabo ninka lagu magacaabo fahad wuxuu siiyey gumaystihii ruushka ee soo weeraray dhulkii afghanistan afar milyan oo dollar ayuu ku taageeray afar milyan oo dollar warkaas waxaa sheegay jariiradaha iyo wargeysyada caalamka taariikhdaanayna ku qoreen ayaga waxay ku taariikheeyeen taariikhdan kun sagaal boqol sagaashan iyo kowgii sidoo kale cabdulcasiis al sacuud aan idhaahdee boqor fahad dagaalkii ka dhacay khaliijul carabi oo khaliijka ka dhacay kun sagaal boqol sagaashan iyo kowgii wuxuu kaalmaystay oo uu adeegsaday ingiriiska iyo maraykanka xulafo ay wateen ayuu wuxuu u adeegsaday dagaalkii khaliijka wahaabiyada caalamka daafihiisa meel allaale ay ka joogtayna waxay ku baaqeen in ay bannaan tahay in dowladda sacuudi arabiya ee wahaabiyadu ay kaalmaysato ingiriiska iyo maraykanka iyo xulafadooda inay kaalmaystaan inay bannaan tahay oo arrin sharciga ay tahay waddankanagana hadda soomaaliya safaaraddii sacuudiga oo joogtay ayaa waxaa geeyey waraaq wahaabiyadii xilliga iyada ah joogtay kuwoodii u muuqmuuqday oo ayagu u muuqday inay fikrigaas hoggaan u yihiin hoggaankoodana ahaa ayaa qoraal qoray waxayna ku saxiixeen in uu xaq yahay in la kaalmaysto maraykanka iyo ingiriiska dagaalka khaliijka ah loo kaalmaysto waa dadka islaamka ahay oo kale oo cabdulcasiis al sacuud iyo raggii lamida kasoo horjeeda boqor fahad si kastaba ha ahaato amerikaanku markii uu yimid dagaalkii khaliijka sida u yimid waa ugu baaqi ilaa iyo hadda waa ka ka sacuudiga jooga sida dadban uga talinayo wahaabiyada marka dhab ahaantii waa dadka noocaasa ee wax lagu sifeeyo oo lagu tilmaamo aan la gara karinin waxaan rabnaa markaan inaan isweydiino hadday caddaatay maxamed bin cabdilwahaab laga soo bilaabay ummaddan maxamediyada inuu ku gaalnimo xugmiyo maahna wax kale aan qabanaynin wahaabiya inay gaalada xiriir la laheed oo ay la shaqaysanaysay gaalada keliyana ay u shaqaynaysay xukumkeedu muxuu yahay diinta islaamka xukumka wahaabiya ay leedahay waa riddo qof walbana waa iska garanayaa qofkii fikriga wahaabiyada qaata wax allaala wuxuu ahaadaba waa ku ridoobaya diinta islaamka waa uga baxaya wahaabiyadu waxay leedahay caqiido caqiidada ay wahaabiyadu leedahay waxay ku kooban tahay intaan hadda aan soo sheegnay ayaa arkaanteeda ugu weyn tashbiihullaahi subxaanahu wa tacaala bikhalqihi ilaahay oo makhluuqiisa loo ekeeyo waa tiir weyn oo wahaabiyadu ay cuskato afar iyo labaatanka sac waa kuwa ka dadhawaanaya fartooleh ilaahay halkaan ayuu fadhiyaaho sidii makhluuqii oo kale ilaahay ka dhigaaya saddex towxiidka lagu magacaabo towxiid ululuhiya warububiya afar inay xaqiraan nebiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam waa rukni weyn oo ay leedahay wahaabiyadu taxqiirka nebiga nabi maxameda sala allahu calayhi wasalam culammada islaamku qaadibatan waxay isku waafaqsan yihiin inuu gaalnimo yahay waxaa loo adkeeyey nebiga oo la nuqsaamiyey sala allahu alay slam in lagu gaaloobayo jaanibkaas waxaa loo adkeeyena waxay tahay oo ijmaaca ugu dhacay waxay tahay nebiga sala allahu calayhi wasalam waxa u waajibayo biriga imaamka la yidhaha qaadi ciyaad wuxuu ku leeyahy kitaabkiisa la yidhaha ashifa bitacriifi xuquuqi mustafaa qad taqadama min alkitaabi wasunnati wa ijmaaci alcumma waxaa hormaray oo kitaabka qeybtiisa hore nuugu maray kitaabka sunnada ijmaacan ugu soo hormaray nebiga waxa u waajibayo xuquuqah sala allahu caleyhi wasalam iyo waxa u ceynoobaya oo birigii ah weynayntii ah ikraam tacdiimkii ah ikraamkii ah sidaa daraaddeed waxaa ilaahay xarimay in nebiga la dhibo sala allahu caleyhi wasalam hadday dhacdo oo nebiga la caayo sala allahu caleyhi wasalam oo nebiga la dhibo ummaddu maxay ku ijmaacday wa ajmacat ilummatu calaa qatli muntaqi siihi min almuslimiina wasaabih qofkii nebiga liida sala allahu caleyhi wasalam ama nebiga caaya sala allahu caleyhi wasalam waxay ummadda islaamku ku ijmaacday in la dilayo waxaa jiray nin saxaabiya oo gabar addoona ow lahay ayuu wuxuu maqlay iyadoo nebiga wax ka sheegaysa sala allahu caleyhi wasalam wow indhala-aa wuxuu yidhi nebiga ha caayina ka joog way ka joogi diida mar labaad ayuu ka maqlay ayadoo jeefta ayuu waran inta ula soo dhawaaday gaaban xarbad hootaa ayuu beerka ka saaray markaabuu inta iskula riixo dhulku ka dusiyey nebigii markii loo sheegay sala allahu caleyhi wasalam dhulka madaxiisa dadka madaxoodii dadka hortoodii ayaa nebiga lagu sheegay sala allahu caleyh wasalam ninkan gabadhiisa ayuu dilay ayaa la yidhi addoontiisa ahayd waa la weydiiyey maxaad ku dishay ayaa la yidhi oo sidaabaan u dilay ur ilaa rasuulkiisiyo iyadoo kacayaysaan maqlay saasaan u dilay markhaati ay ka noqda ayuu yihi nebigu sala allahu calay wasalam dhiiggeedu inuu hadur yahay in badan ayaa marka mawduucaas haddii ilaahay idma haddii ilaahayga khaaliqa noo fududeeyo aan isaga aan xaflad gooniya ka bixi doonaa haddii ilaahay idmoon mawaadic fursado kale aan uga faa'iideysan doonaa wahaabiyadu marka tawqi taxqiirka nebiga sala allahu caleyhi wasalam ayay ictimaadaan rugniga kaloo weyn ay ictimaadaan waa inay dadkii muslimiinta ahi ku gaalnimo xugmiyaan wahaabiyadu markay intaa ku tallaabsadeen waxaa ka soo baxay marka afcaashoodii afcaal aad iyo aad u khatar badan oo aad iyo aad u foolxun waxaan soo qaadanaynaa afcaal ka mid a afcaasha wahaabiyada ee khatarta ah oo waxshinimada ah falalka xun ee guracan waxaa ku qoran kitaabka la yidhaha alislaam walcuruuba ninka lagu magacaabo cabdulcasiis ali sacuud taariikhdu markay ahayd saddex iyo tobankii bisha oktoobar kun sagaal boqol labaatan iyo afartii wuxuu wareegay wuxuu la wareegay oo uu qabsaday cabdulcasiis meesha lagu magacaaba makatul mukarama markuu ku duulay kadib xijaas hadda makatul mukarama maxay ahayd waa dhulkii nebiyullaahi maxamed sala allahu caleyhi wasalam sidoo kale waxyaalaha khatarta ah oo ay ku tallaabsadeen waxaa ka mid ahaa nebiga sala allahu caleyhi wasalam meesha uu ku dhashay qubad laga dhisay ayna dumiyeen sayd abubakar meeshuu ku dhashay qubaddii ehedo ay dumiyeen saydadii khadiija qubad qabrigeedii laga dhisay duminteedii cabdulcasiis ayaa intaa oo dhan qabtay arrimo fara badan oo kale oo khatarana waa qabtay xalaaqaadkii calaaqaadka gaalada hadda dhankeedii hore ayaan uga soo hadalnay sidoo kale kun laba boqol labaatan iyo kowgii waxay ku soo duuleen wahaabiyadu madiinatulmunawara nebiga waddankiisii sala allahu caleyhi wasalam waxay dumiyeen a'immadii iyo asxaabtii baqiic ku aasineed qubuurtoodii oo dhan ayay baabi'iyeen oo dhulkii ayay la simeen qubadaha wixii lahay ayay ka dumiyeen qubuurtiina way dumiyeen waxaa qoraya kitaabka la yidhaha taariikhuuljabarti wuxuu qorayaa wahaabiyiinta nimanka la yidhaahdo wuxuu yidhi lama stawla alwahaabiyuuna cala almadiinati almunawara wahaabiyinta nimanka la yidhaha wahaabiyiinta nimanka la yidhaha markay qabsadeen magaalada la yidhaha almadiinatu almunawara waxay qaateen kaydadkii xujurada nabawiyada ku jiray oo dhan ayay qaateen jawaahirteedii oo dhanna waa qaateen markaabay qaybsadeen ase waxay ka dhigteen qaniimo bal ka warran waxa waa waxyaalaha khatarta ah afcaasha xun oo ay ku tallaabsatay ayay ka mid ahayd inta nebigii lagu soo duulay sala allahu caleyhi wasalam dhulkiisii oo nebigii sala allahu caleyhi wasalam xujuradiisii lasoo galo kaydadkii islaamka oo dhan la bililqaysto ee haddana lagu tilmaamay qaniimo inay tahay inay gaala ushaqaynka weyn ay jirto waxaa weeye ma filayo adiguna inaad sidaas u dareemi doonto qofka muslimka iyo gabadha muslimadaba ayaan dareemaya adaan malaynaya haddii ilaahay idmo xarii waxaa qoraya oo kale qisadan ayada ah kitaabka lagu magacaabo kashful irtiyaab oo uu leeyahay sayid amiin waxyaalo badan ayay ku tallaabsadeen waxaa ka mid ahaa baabi-intii dadkii reer daa'if ay baabi'iyeen laba boqol oo qof dad ka badan ayay baabi'iyeen la afartan kun oo ganiga starlinka ah afartan kun oo lacagta maxamediyada la yidhahna waa ka qaateen goobtii weyne ku deyn baxeen lacagtaasoo maxamed bin cabdilwahaab ayaaba ciidanka hogaaminayay sidoo kale karbala ayay weerareen qabrigii waxay buriyeen sayid xuseen dadkii karbalaa'iyiinta ahay oo dhanna seef ayay madaxa uga laayeen boqolaal ayay suuqii dhigeen rag iyo naago iyo carruur iskugu jiray magaaladiina waa ay bililqaysteen waxaa hadda aan ka sheegayo dagaaladooda ayagoo weliba khazawaad ku tilmaamaya sidii nebigii maxamed ah sala allahu alay slam dagaaladiisii oo kale oo aada u dareemi karto sida culammadunaba xitaa sheegeen inay maxamed bin cabdilwahaab xitaa wahaabiyadu nebinimo xitaa ay ka aamineen markii dambe khazawaadka waxa ay ku tilmaamayaan faahfaahintooda oo khatarihii fara badnaayo islaamka ay ku ku sameeyeen ah waxaad ka fiirida haddii ilahayd ma kitaabka lagu magacaabo cunwaanu lmajdi fii taariikhi najd taa markaa intaa uga gudubna haddii ilaahay ogolaado waxaan soo qaadanaynaa wahaabiyadu maadaama dad khatar badan ay yihiin oo dad noocaas ay yihiin xukunkoodana aan sheegnay inay riddo yahay oo ay murtadiin yihiin oo diinta islaamka fikrigaas wixii qaatahay ay ka ridoobeen fikrigaas qofkii aaminaa diinta islaamka uu murtad uu yahay oo uu xakumaya diinta islaamka riddo uga xakumaya wax waxaa jira ay leeyihiin waabiyada oo muwaafaqaada ahoo firaqda in badan ay firqaba meel ka waafaqeen waxay waafaqeen firqada lagu magacaabo khulaat lkhawaarij firqada khulaat lkhawaarijka lagu magacaabo khawaarijtay waafaqeen weliba kuwooda khulaadda ayay waafaqeen waxaa la isku waafaqsan yahay khulaadda inay tahay murtadiin waa la isku waafaqsan yahay diinta islaamka ay ka baxda waxay waafaqeen bidcada lagu magacaabo karaamiyada iyo bidcada lagu magacaabo saalimiyada waxay ka waafaqeen tajsiimka in ilaahay jismi loo sameeyo tashbiiha iyo tajsiimka dhanka ayay ka waafaqeen qadariyaday waafaqeen waxay ka waafaqeen in ta'hiir la sugo ilaahay keyrkii loo sugo muctasiladay waafaqeen waxay ka waafaqeen karaamaadka owliyada oo la inkiro sidoo kale zanaadiqada ayay waafaqeen waxay ka waafaqeen taxqiirka nebiyullaahi moxamed sala allahu alay wasalam la xaqiraayo oo ah gaalnimo oo aysan shaki lahayn culamada islaamku ay leeyihiin qofku hadduu nebiga xaqiro sala allahu calayh wasalam waa ku gaaloobayaa waa ijmaac laakiin culammada gobol ay leeyihiin oo la isku doodaya keli ah ma laga toobad weydiiya mase laga toobad weydiii maayo ma laga toobad weydiiya mase laga toobad weydiii maayo faadimiyiinta ayay waafaqeen iyo duruushta xashaashiyada waxay ka waafaqeen ikhtiyaalka waxay adeegsadaan wahaabiyadu qof kasta oo diinta islaamka muhiim u ah ama waddankii markaas islaamka ou joogo muhiim u ah ama danaha islaamka oo dhan muhiim u ah ama dalka isla dalka dadka islaamka oo dhan muhiim u ah ayay waxay isku dayaan hadduusan markaas ayaga waafaqin ousan fikrigooda qaadan ayay waxay isku dayaan inay asasiineeyaan barnaamijkaas ikhtiyaalka oo ay dadka islaamka ku laynayaan hadduu yahay sheikhii hadduu yahay siyaasigan ayaga ku lug lahayn hadduu yahay digtoorkii jaamiciga ahaa oo aqoonta lahaa mid caafimaad iyo mid aqoo maaragtay tacliimeed intaba oon ayaga ku fikri ahayn hadduu yahay ardaygii waxbarashada ee ayaga aan ku fikriga ahayn nuuc walba oo bulshada oo aan ayaga ku fikri ahayn waxay isku dayayaan si dadban inay uga takhallusaan marka hore inay dacaayadeeyaan haddii jixinjix ay ku waayaanna ay sharaqoolaan qaadiyaaniyada iyo bahaa-iyada ayay waafaqeen waxay ka waafaqeen dhanka samaysiga oo labadooda mid walba oo ka mid a gaalo ayaa samayday yahuuddana way waafaqeen waxay ka waafaqeen tajsiimka ruuxaddiisa ayay ka waafaqeen kirishtaanka way waafaqeen oo waxay ka waafaqeen taqsiimu tawxiidka ayay ka waafaqeen towxiidka in saddex lagu tilmaamo waa arrin kirishtaanka laga qaatay saddex ilaah ayuu kirishtaanku qabay saddexdii ilaahoo la turjumay waayo towxiidkoo saddex lagu tilmaamo waxaa islaamka dhex keenay ninka lagu magacaabo ibnu malka almutamaslim ayaa islaamka dhex keenay wuxuuna baray nin la yidhaha ibnu teymiya alxaraani almutamasalafi maxamed fikrigiisii masaladaas iyo masaa'il kaleba markuu la soo baxay islaamku waxay waa la xabisay qaadiyaalka islaamka ayaa xukumay waana la xabisay xabsiga ayuu ku dhintay muddo shan boqoloo qarni kadib ku dhowaad ayaa waxaa yimid maxamed bin cabdilwahaab maxamed ibnu teymiya kitaabtiisa ayuu daalacday mas'alada iyo wax badan ayuu ka qaatay masaa-ishii oo islaamka ku khilaafay asagu marka masalada sanadkeeda kirishtaanka ayay salka dhigtaa waxaana lagu talagalay oo gaaladu ay dejiday inay ka fakadaan gaala wahaabiyadan gaalada ah oo murtadiinta ah inay ka fakadaan su-aal imaan karta oo ah su-aal imaan karta oo dadka islaamka oo ay ku dhali karayaan oo ah in la yidhaahdo dadkii hadduu islaam yaho laa ilaaha ila allah maxamadu rasuululahi dhahayo maxaad ku laynaydaan su-aashaas waxay uga baka lahaayeen ayaa loo fak loo keenay oo waxaa la siiyey towxiidkii ayaa saddex inta loo qeybayaa waxaa la yidhi qeybna waa islaamnimo qeyb qofkii qiraahi islaamnimo ku heli maa qeybna islaamnimo waa lagu helaya rubuubiya uluuhiya huluuhiya alamsama wa sifaat ayaa la yidhaha towxiidka uluuhiya hadduu qofku uusa qirin oo matalan rubuubiye ou qiro abujahal iyo abulahab waxay haysteen uluuhiya rubuubiya ayay haysteen qofkii islaamahoo qiraahina waxba uma gasho si kastaba ha ahaato towxiidka ayay saddexdaa u qaybiyaan mid walbana xugum ayay ka ratibeen mid afaraadna waa keenaan oo xakami la yidhaahdo shanaad iyo lixaadna waa suurtagal sanadkan cusub inay keenaan iyo sannadyada kusoo xiga ibaaxiyiinta ayay waafaqeen oo waxay ka waafaqeen wax allaala wixii xaaraama inay xalaalaystaan dalaaq saddexa ayaa jira dalaaqa saddexda miihaal ahaan waxaan usoo qaadan karnaa waxay banneeyaan qofka hadduu islaantiisii saddex ku furo iyadoo maaragta ka ciddo tirsan inuu isla markii oo hal dalaaqa iska noqonayso oo ku laabanaya ayay caddeeyaan arrintaas ayay dadka caamadaa u iftoodaan iyo masaa'il fara badan oo kale ay iska bannaysanayaan waxaana ijmaaca ninku hadduu naagtiisii saddex dalaaqa ku furo oo saddex dalaaqa ay uga baxa saddex dalaaqa uu ku furo inay ka baa'inayso cabdullaahi binu cabbaas ayaanan u yimid markaabuu yidhi islaanteedii aan boqol dalaaqa ku furay wuxuu yidhi saddexayba ku baa'intaa inta kalena ilaahay kitaabkiisa ayaa ku dheeshay sidoo kale ismaaciiliyada ayay waafaqeen iyo bidcada lagu magacaabo falaasifada waxayna ka waafaqeen caalamku waa qadiim oo waxay qabaan mashaa'ikhda ayagu ay mashaa'ikhda ka dhigteen laakiin hadda ayaga gooni aan maaragtay annagu aanan lahayn maaragtay ayaga gooni ula aanan lahayn laakiin fikri ahaan ay iyagu iswaafaqeen ibnu teymiya oo kale waxay ka waafaqeen qidamulcaalam wahaabiyadu waxay ka waafaqday ibnu teymiya asna uu ka waafaqay yahuuddii gaaladii qidamulcaalam si kastaba ha ahaato wahaabiyadu marka waa dadka noocaas u tirada badan oo u muwaafaqaadka badan oo gaalada iyo firqooyinkii xuxumaa iyo kuwii islaamka ahaa intaba midba meel ka waafaqaya waxaan sheegnay mustashriqiin fara badan inay waafaqeen